kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybo aad u xiiso badan oo ku saabsan qisadii jacaylkii cilmi boodheri ee toddobaadyadan bay inoo socotay waxaynu toddobaadkan ku eegaynaa qodobo aad loogu kala fikir duwan yahay oo ay ka mid tahay halkee ayay ku taallaa xabaasha cilmi boodheri waa lagu kala fikir duwan yahay meesha ay rasmi ahaan ku taalla xabaasha cilmi boodheri balse waxaa laysku waafaqsan yahay uun inuu ku aasan yahay magaalada berbera arrimaha lagu kala fikir duwan yahay ee la xidhiidha sheekada cilmi boodheri intaasi kuma koobna waxaa sidoo kale muran ka taagan yahay ma is arkeen cilmi iyo hodan oo ma wadaageen sheeko ama haasaawe da'da hodan intee ayay leekayd markuu cilmi jeclaaday su-aalahaasi intii inooga suuro gasha ayaynu barnaamijkeennan cawayska washington ee toddobaadkan kaga bogan doonaa waxaa toddobaadkan barnaamijka aan ku soo casuumay wariyaha weyn cabdisalaan ibraahim hereri oo qisadan muddo dheer u kuurgalay barnaamijyano ka sameeyey cabdisalaanow dad kala duwan oo qisadan xidhiidh laleh ayaad la kulantay maxaa kaaga baxay sheekadan caanka ah sina aada u moodo inaan xog rasmiya ilaa hadda laga haynin sare walaal horta dee soomaalidu dadyoga kale adduunyada ayay kala mid ahayn xagga jacaylka iyo dareenka dadnimo ee lab iyo dhadiga isu gala oo dabcan dee taasi waa tikeenaysay in dadku tarmo oo la isguursado laakiin jacaylkan cilmi boodheri oo kale isaga geyiga soomaalida oo dhan hore looguma arag intii isaga ka horreysay waxaase ka horreeyay haddaynu soo qaadno oo soomaaliduna dabcan ay aada u yaqaaneen qisadii qays iyo layla oo geyiga carabta iyada iyadu ka dhacday qarnigii toddobaad oo sida cilmi boodheri markii dambe uu caanka ku noqon doono oo kale qaysna uu noqday nin gabayaaya oo dhulka carabta markii dambe gabayadiisii markii isagana laga yaabay iyo sidii uu ugu soo halqabsanayey laylo oo kale dadku ay isagana ku tilmaameen nin majnuuna ama waalan qisadaas carbeed ayaa caan ahayd laakiin geyga soomaalida iyadoon lagu maqlin nin intuu soo banbaxo dabadeedna yidhaahda gabadh baan jecelahay oo weliba dareenkiisa suugaan xaddigaa le ku muujiya cilmi loogama horreynin intaan ka warhayana loogama dambeynin cilmi iyo sheekadiisu geyiga soomaalidu ay degto oo dhan bay caan ka noqotay qisada laakiin qays iyo layla sida dad fara badan ay la socdaan sahraay waxay kaga duwanayd ta cilmi iyo hodan oo kale qays iyo layli iyagoo yaryar bay iscaashaqeen oo ay deedna heshiiyeen dabadeedna layla aabaheed ayaa u diiday inay guursato qays markaasaa dareenkiisa uu isaguna saa u cabirayay qays sugaanta faraha badan leh uu markii dambe tirinaye uu calam al carab oo dhan caanka kaga noqonayo ee uu iyada ku so-aal qabsanayey xanuunkii go-aanka loogu diiday uu ku dhaliyey ayaa ku keenay qays laakiin haddaynu usoo noqono tan cilmi boodhari waxay ku xidhan tahay taariikhda lagu marinaya hadba dhinacaad weydiiso oo saddex weji bay leedahay sheekadan ama qisadan jacaylka ah ee cilmi iyo hodan saddexda weji ay leedahay waxa weeye midi waa tan dee dadkao dhan gaadhay ee dhulka soomaalida oo dhan maashaysay ee sugaanta lagu soo halqabsado oo waxa weeye jacaylka sidaasa oo dadka qaarkoodna ay uba haystaan in ay wax ka dhexeeyeen ama ballan u yaalay cilmi iyo hodan taasina waxaa loo badinayaa inaanay jirin wejiga labaad waxa weeye labada qoys ee ay ka kala dhasheen cilmi iyo hodan ayay ku xidhan tahay hadba sheekada aad maqlaysaa dhinaca aad weydiiso waan garta oo marka aad hodan iyo qoyskooda la hadashana waxbay kuu sheegayaan qiso nooca marka aada la hadasho cilmi boodhari iyo qoyskooduna iyaguna sheeko weji kale leh ayay kuu sheegayaan markaa saddexdaa weji ayay sheekadu leedahay waan gartay markaa dhinacii cilmi qoyskiisa yaad la kulanteen oo aad aragteen arrimahaase wax ma kaaga sheegeen cabdisalaam arrinta ugu weyne labada qoys ay ka soo kala jeedaan sahraay cilmi iyo hodan ay ku kala duwan yihiin waxa weeye horta inanta da-deeduba intay ahayd markan cilmi uu jeclaanayo iyagu waa qoyska cilmiya waxay leeyihiin oo sheekada ay u dhigayaan iyo taariikhda in gabadhan cilmi uu guursan karayo marka ay gayaan ahayd oo sababta ay uga waabteenna ay ahayd iyadoo waktigaasi ay adkayd haddiiba xaalka xumaada xitaa in gabadha lala soo tago oo konton halaadoo xaala sida ay noo sheegtay cilmi boodhari walaashii oo xaliime ismaaciil liibaan la yidhaahdo oo waktigaanu la kulanay dhowr sannadood kahor sagaashan jir ahayd waanu kula kulanay magaalo higlada la yidhaahdo oo sagaashan kilomitr dhinaca koonfurta ka xigta magaalada hargeysa annaku waanu yaryarayne dadkaa badowhaa hadday iminka samada joogto waa laga keeni lahaye dadkaa badowhayloo konton halaad baa laga laga baqda oo layidhi waad konton halaad haddii iminka naagtaa la soo baxdaan sidoo kale cabdisalaan waxaa jira ninuu dhalay muuse carab oo ahaa cilmi saaxiibkii waa ninkii uu gabayo badan ku halqabsaday waana ninkii inta badan cilmi la socon jiray sida aynu ku hayno maansooyinkiisa amaba sheekooyinka ninkaasi ma ka waramay in wax xidhiidha ama wada sheekaysiihi dhex maray cilmi iyo hodan ninkaasoo saaray sidaad sheegtay muuse carab uu dhalay oo axmed la yidhaahdo oo berbere aanu kula kulannay si toosa umuu sheegin in kulan uu dhex maray ama ballan uu yaalay ama axdi ay galeen cilmi iyo hodan laakiin wuxuu noo sheegay in aabihii uu ka wariyey waa muuse carabe oo sidaad adiguba tilmaantay ee aada iyo aada saaxiib u ahaayeen iyo rafiiq cilmi boodhari oo lana sheegay inuu ahaaba ninkii dhabtiisa uu ku go-ay inay jaar ahaayeen boodhari iyo hodan oo muufada cilmi uu ka shaqaynayey iyo guriga qoyska reer cabdulle walanwal ay jaar ama deris ahaayeen wuxuu igu yidhi odayga aabbahay baan waraystay wakhtigaa iyada ana maan jirin laakiin markii aan sii waraystay wuxuu yidhi halkaas fooqa hoostiisa ayay meed ahaan jirtay moofo hodan gurigeeduna wuxuu ahaa buu igu yidhi xaafadda halkana midka kuu soo baxayee kuu muuqanaya waxa weeye in labada qof labada qoysi ay ka soo kala jeedeen ama labada nololoodii ay ku jireen ay aada iyo aada u kala duwanaayeen qoyska reer cabdulle walanwal ee hodan ay ka dhalatay qoys aada iyo aada u ladan oo magaalada laga yaqaanay ahaayeen cilmana ninkaa moofada ka shaqaysta ayuu ahaa oo qoyskiisuna ay reer miyi ahaayeen laakiin isagu magaalada usoo xoogsi tegey marka xaggaana waxaad moodaa faraq xaggii noloshii waana sababta marka dambe keenaysa haddiiba xitaa cilmi uu sugi lahaa intay qaangaadhayso waa sababta keenaysa in maxamed shabeelle oo wakhtigaa ahaa ragga shaqooyinka wanaagsan haystaa uu isagu usoo baxay oo uu guursaday hodan waan gartay e marka cabdisalaanow cilmi gabadh buu guursaday faakhir la yidhaahdo sidan sheekooyinka ku maqlay gabadhaasi ma isaga gaclooday oo guursaday mise waa loo guuriyey mo inuu hodan ku ilaawo darteed baa loogu guuriyey mise markii ay hodan guursatay ayuu isaguna iska danaystay arrintaa maxaad kala socotaa cabdisalaan sahraay waa sida aad sheegtaye waxaa loo badinayaa markii dad fara badan aanu waraysanay in lagula tacaalayay bal ninkan dhibaatadiisa in la furdaamiyo oo dabadeedna asxaabtiisii iyo ehelkii intii sheekadiisa fahmi karaysay hahe ay horta markii hore intaan looba guurinin gabadhan aad sheegtay waxaa la isku dayay in hablo kale la baro waan gartay dabadeedna hablo fara badan oo oo degayaana hahe oo weliba sida la sheegayo qurux lagu soo xulay ayaa loo keenay oo laysii mid ha kala baxo dabadeedna waa kii gabayga ka tirinayay ee lahaa haddayna wax qabanayso oo lagu qaboobayo ama qurux la daawado inuun aadmi ku qancaayo aniguba qadraan soo arkiyo qaararkii hodane wax badan baan qumaatii u hubsaday qalanjo naagoode ha yeeshee qaraan bay gu galay qalay naftaydiie hablayo halkii qoomanayd ba ay qabateene qalbigaan bogsiinayey baad qac iga siiseene inaan eebbahaydi qatalin qariya laabtiinna marka taasi waxay noo caddaynaysaa cabdilaanow in hablo la baray oo lasoo tusay hablo aada loo soo xulo quruxyo badan oo aada u soo labistay aad iyo aad waa sida aad sheegtay gabaygana horta ka marakacyo dee in hablo fara badan oo gayaana la baray laakiin dee waata soomaalidao tidhaahda nin meeli u caddahay meeli ka madow cilmi waxaasi umay qurqursanayn waan gartay marka gabadhii faakhir wax caruura ma u dhashay ma la aqal galay yaa sheekadaa innaba wax idinka warramay oo hadday jirto sida xaliimo ismaaciil liibaan ay noo sheegtay faakhir waxay ugu timi hawdka kadib markii cilmi boodhali geeriyooday dabeedna sida dhaqankuu yahay dumarka waata la dumaalo oo dee ninka xigtadiisa ama walaalihii ama ilmaadeeradii ay dumaalaan waxay noo sheegtay maadaama rag markaa usoo banbixi karayay maadaama aanay jirin ay faakhir markii dambe ay muddo la joogtay iskaga noqotay dhinaca iyo magaalada berbero ay deganayd waxaase loo badinayaa faakhir lafteedu inay ahayd gabadh carabiyadoo maadaama cilmi moofada uu lahaa sida la tilmaamayo dad carabi ay lahayn ama uu la shaqayn jiray carabta laftooda in carabtu ay uga garowshiyo dhawaayeen baa laleeyahay mararka qaarkood dadka soomaalida ee la noolaa oo sheekadiisu ay ku socotay dabadeedna faakhir inay halkaa kasoo gashay ayaa loo badinayaa cilmi boodhar iyo noloshiisa waan gartay cabdisalaan waxaa jirta arrin aada loogu kala fikir duwan yahay oo ah meesha ay ku taalla xabaasha cilmi boodhari abwaanka weyn maxamed ibraahim warsame hadraawi oo mar wax laga weydiiyey maanse uu qiyaastii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii uu u tiriyey cilmi boodhari oo sii mootan muuqaalka fideogaasna uu haatanba youtube-ka ku jiro allahu naxariistay maxamed boogaa marayey axmed boogaa marayey dararamalaa marayey shimbir baa marayey faysal baa marayey cabdiqays baa marayey maxamed warsame kaasaalin in la yidhaahdo ayaa marayey anaa marayay gabadh la yidhaahdo saare siyaad ayaa meesha maraysay markaa goor galabnimo aanu berbera tagnay dabeedna hodheel baanu ku tegnay rag baa magaalada iska galay magaaladiina raggaas waxay usii dhiibtay ama waxaa sheekada meesha tiba ahayd ma jeceshihiin inaanu idinsoo tusno xabaasha boodhari xabaashii boodhari bay tageen way soo noqdeen dabeetna hodheelkii bay yimaadeen runtii iyagoo aada u murugaysan aan idhaahdo malaa galabtaa waan hubaa in xataa qaarkood ay ooyayeen dabeedna waxaan weydiiyey maxaa idinku dhac waxayn waxaan soo aragnay xabaashii boodhari markaysaa yidhahda waxaa igu dhalatayna inaan soo arko had waqtigaa habeen bay ahayd ardayaa laga dhigo subaxnimada muddadii dhowrka saacadood aan meesha fadhiyey heestan kooban ayaan helay boqorkay huqiya ciil hagardaama lumisow hadimada kalgacal kale cilmigii u hoydow heesaha baroorta ah halqabsiga jacaylko hambaliya salaariyo hiba iga guddoomow kullay waan hubaayo hawlii adduunyada heshay aayahoodii hal yar aan ku toydee jannadii ma huruudaa hadh qabow ma jiiftaa hoobaan ma gurataa habla xuura lacayniisow kuma heesaan waxa aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan wadka lama huraaye e reer soo hayaamiya hayi raran ma kulanteen hor ilaahay adigiyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal yani intaan xabaasha tegin todobaatankiibaa ilaahay naxariistii jannaha ka warabiy hodana ay ku dhimatay aan idhaahdo malaa toddobiyo lixdankiiba idama sideed iyo lixdankiibay ku dhimatay xamar marka xamar baan waktigaa joogno marka anigu aadkii kamaan qayb gelin laakiin waxaa la ii sheegay maalintii inay inay hodan dhimatay malaa meshay ku dhimatay gurigii aan markaa deganaa kamaba fogeyn markaas su-aasha aan weydiinayaa le reer soo hayaamiyo hayin raban ma kulanteen waxa weeyaan uun hodan waan geerideydii ogaabaan leeyahay xaggaa ma ku kulanteen hadraawi wuxuu sheegay in ay berbere tegeen iyagoo abwaano iyo fanaaniin tiro badan oo soomaaliyeeda markaa kadibna ay booqdeen xabaashii cilmi boodheri oo ku taalla batalaale adiga ma laguu xaqiijiyey in cilmi boodheri ku aasan yahay batalaale cilmi xabaal baa lagu yaqaanaa waxay ku taallaa batalaale waatan dee suugaan fara badani kusoo aroorta laakiin dad kalaa waxay qabaan inaan xabaashiisu taa ahayn xaliimo ismaaciil liibaan oo ay walaal ahaayeen cilmi boodhari lafteedu waxay sheegtay in nin hindiya baa ku aansan bay tiri haya in xabaashaa dadka la tuso oo aan tiisa la tusin asxaabtiisuna markaa dardaarankiisii ay oofiyeen oo ay qaateen oo markaa xabaashan maanta la rumaysan yahay ee la booqdo ee falaawerada la dhigo ee qof kastoo berbera dalxiis u taga aanu gafin hahe inaanay tiisi ahayn ee xabaasha baaniyaalka ay tahay laakiin dee sida aan kuu sheegay taa la isku raacsanyi unbaa shaqaynaysa oo cilmi batalaaluunbaa loogu tegayaa waan gartay dhegaystayaal toddobaadkan halkaa ha inoo joogo barnaamijkii cawayska washington intaynu mar kale kulmaynana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
boqranti jacaylkiyo naftanti bogsiise qowlyow daraati waxsaneen ku odhan jiraye waxsaneen ku odhan jiraye waxsaneen ku odhan jiray waxsaneen ku odhan jiraye boqranti jacaylkiyo naftanti bogsiise qowlyow daraati waxsaneen ku odhan jiraye waxsaneen ku odhan jiray waxsaneen ku odhan jiray waxsanay ku odhan jiray baradii baradii baradii dadka eegiyo bari hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii baradii baradii baradii dadka eegiyo bari hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii ey barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii ey barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii baladkan ku abaabiya bugcadi kalgacaalada anigoo u beer nugul inantaanu baadiyo baladkan ku abaabiya bugcadi kalgacaalada anigoo u beeh nugul inantaanu baahdiyo baskaadii naftaydiyo aadaankayga jarmashaada caashaqaa ku beegtee midani ku ohan jiray midani ku ohan jiray midani ku ohan jiray midani ku ohan jiray baskaadii naftaydiyo aadaankayga jamashaada caashaqa ku beegtee midani ku ohan jiray midani ku ohan jiray midani ku ohan jiray midani ku ohan jiray paradii paradii paradii dadka eegeyo beri hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiie barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkie barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkie barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii paradii paradii paradii dadka eegeyo beri hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii paradii paradii paradii dadka eegeyo beri hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaad